waxaa magaalada caasimadda muqdisho lagu qabanqaabinayaa munaasabad xilka uu kula wareegayo wasiir ka magacaaban ee arrimaha gudaha iyo federaalka injineer cabdi maxamed sabriye munaasabadda waxaa la filayaa inay kasoo qayb galaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka cabdi maxamed sabriye wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka magacaaban ayaa shalay soo gaaray magaalada caasimadda ee muqdisho shalay waxaa muqdisho kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqa muqdisho taabit cabdi maxamed iyo weliba xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka warar hoos helayso inkastoo aan la xaqiijin ayaa waxay sheegayaan in cabdi maxamed sabriye uu qayb ka noqon karo mas-uuliyiin la filaya in maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ay u raacaan magaalada garoowe ee dowlad goboleedka puntland